dowladda iyo ciidamada africom way ka wada socdeen waxaana qorsho u ahaa ama mar walba qorsho u yahay in dad madaxa oo argagixisada ah oo targeted ah oo la og yahay lagu dilo ayaa qorsho u yahay la yareeyo ama aan aan aanay dhicinin in in in dadweyne ama ama dad shacbi wax loogu geysto badanaa anagoo ka taxadirayna in dad shacabihi ay wax gaadhaan waxaanu argagixisada taarget garaynaa marka ay meel cidlaa u baxaan ama baabuur saaran yihiin oo safar ku jiraan si aanan dadweynaha iyo magaalooyinka wax u yeelin laakiin dee kollay bini aadanka khaladaad marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay dhacaan annaku ilaa hadda ma hayno akhbaar ah oo sugan akhbaar sugan oo ah in dad shacbi wax ku noqdeen ama kan ha noqdo ama kuwii hore ha noqdeen waa maqlay telefoon waa ka helay shirkadda hormuud oo nin kamida oo madaxa hoole maaragtay nin baa nooga dhintay degmadaas nooga ahaa wakiil laakiin waanu caddaynaynaa waa raadinaynaa wixii waana ogolnahay labada dawladood baa annakii maraykankuba dawlad oo sharci oo sharci ku dhisan baan nahay oo sharciga ilaaliya international lawga iyo badbaadada dadka shacabka ah mas-uulka ah oo ilaaliya marka ilaa hadda waxaan xaqiijin karaa ma jiro laakiin waxaanu ogolnahay in nalala nalala wadaago akhbaaraad sugan iyo qof oo innocenti ah ama ama aan waxba galabsan oo shacaba hadday wax ku noqdeen had iyo jeer labadayaduba annaka iyo dowladda maraykanka iyo ciidamada africom waa u furannahay waana waana waana waana waana rasiif garayna